Shirkan oo ahaa mid saddex-xagal ah oo u dhexeeyay maamulada deegaannada xadud-wadaagga ah ee Mandera, Balad Xaabo iyo Mubaarak, ayaa waxaa soo agaasintay hay'adda Interpace waxaana looga arrinsanayay sidii maamuladan iyo bulshada uga wada shaqayn lahaayeen amniga xuduudaha, isdhexgalka bulshada, iyo fududaynta ganacsiga. Mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay kulankan ayaa isku raacay in la sameeyo isbahaysi saddex geesood ah oo ka shaqeeyo amniga iyo in laga wada shaqeeyo sidii lagu furi lahaa xuduudka Mandera iyo Balad Xaabo iyo in buundo laga dhiso webiga Dawa ee u dhexeeya Mandera iyo Suuftu oo Itoobiya ah. Barasabka Ku-xigeenka Mandera, Dr. Cali, Gudoomiyaha degmada Mubaarak ee Itoobiya Ibraahim Cabdulaahi Isaaq iyo Xasan Maxamuud Cali oo matalayay Gudoomiyaha degmada Balad Xaabo ayaa warbaahinta si wada jir ah ugu akhriyay heshiiskii ay gaareen, iyagoo dhanka kale tilmaamay in dhaqangelinta heshiiskan ay qayb ka qaadan doonaan hay'adaha IGAD iyo Interpace.
arrimo muhiim u ah eh, saddex geesoodka gobolkan Mandera eh, oo Kenya ah Balad Xaawa iyo agagaarkeeda oo Soomaaliya ah iyo Ethiopia arrimihii annaga khaas noo ah oo muhiim noo ah ayaan kaga wada hadalnay saddex maalin oo soo dhaafnay eh, nidaamkii aan eh, horumar aan u wada samaysan lahayn annagoo wada jar eh annaga oo aan xiraynin xuduudada noo dhexeeya ogna dowlado kala nooc inaan nahay haddana ay isu keenkeentay dana khaas ah waa- waa- waxaan nahay ah, dad ah, muslimiin ah dad soomaali ah eh, iyo iyo wax kaloo oo nala joogaba ha ahaadeen laakiin in ay khasbiyad nagu noqotay in isdhexgalkii iyo securityga aan ka wada tashana iyo horumarka se- ah, saddexdan gobol saas ayaan halkan iskugu imaanay go-oomaha lidiin akhrinay sida hore linkuugu sheegi waaye laakiin haddeen hal iyo laba kasoo qaata eh, arrimaha securityga aada looga hadlay waxaa muhiim ah noqotay in isbahaysi wada jir ah aan arrimaha securityga dhinac walba aan iskala qabanna oo iskala wada shaqayna in dadka beecsharada samaynayo oo tujaare tujaariyiinta iyo iyo businesska samaynaya ayagana loo fududeyn kara nidaamkii ay isu dhexgeli lahaayeen oo ay beecsharada u samayn lahaayeen arrimo kaloo muhiim oo sidii bridgekan eh, annaga Ethiopia noo dhexeeya webiga bridge ah, looga dhisi lahay suuftu ayadana waa ka wada hadalnay reer mandheera khaas ahaan waxaan leeyahay eh, dadkaana jiiraankanahay oo walaalaha ha la soo dhaweeya dhinaca becsharada ayagana waxaan farayaa insha allah dadka gobolkan jooga reer mandheera ha soo dhaweeyana waxyaalihii ku saabsan muqaadada- muqaadaraadka iyo securityga iyo dadka shaqaalaha oo dhinac walba isu maraya arrimahaas oo dhan waa laga wada hadli wixii hadda ka bilowdana insha allah way fududaan doontaa annaga waxaan matalaynay dhanka baled xaawo aan wakiil u ahayn maamulka labadii bishii tobnaad oo oktoobar ah yaan shir isugu imaanay saddex geesooda soomaaliya kenya etoobiya shirkaasoo ku saabsan biiska iyo nabadda iyo isdhexgalka iyo wada shaqaynta saddexdii oo maanta ah wuu noo soo gabagaboobay wax badan baa looga hadlay oo arrimaha amniga ku saabsan arrimaha amniga ku saabsan nabadgelyada ku saabsan isdhexgalka iyo bulshada ku saabsan wada shaqaynta iyo amniga ku saabsan yaa laga wada hadlay go-aan baa la gaaray marka wixii soo baxay oo labadii iyo saddexdii seminaarka lagu baranayay go-aan baa laga gaaray waa la saxiixay nabadgelyada sida maaragtay cadowgan ugu dhex jira ama etoobiya ama soomaaliya ama kenya ha noqotee waa cadow maaragtay ummaddan oo dhan dhibaato u yahay sida al-shabaab hadday noqoto marka qodobadani in nabadgelyada wada jir loo hagaajiyo hadday noqoto asfallaagi ama hadday noqoto een go-aano la wada qaato in maaragtay een l- saddexda la iskaga kaashadaan sida cadowgan operation lagu samayn lahaa qorshe noocan ayaa la isla qaatay tan labaad sidii loo furi lahaa xuduudan buundada loo dhisi lahaa xays eh, buundadan eh, loo dhisi lahaa ayaa qorshe loo qaatay suuftu ayaa qorshe loo qaatay intan beled xaawo naftarkeeda maaragtay buundada wadada xiran naftarkeeda in la furo ayaa qorshe ahaan ayaanu wada qaadanay dhinaca kalena isku socodka dhinaca mubaarak iyo baanasa iyo mandheera countigeeda naftarkeeda shacabka sida maaragtay bis ganacsi ay kada wada samayn lahaayeen ayaa qorshe ahaan loo qaatay isku soo duubay marka waxaa marka tan ugu dambeysa waxaa la isla qaatay in shirkan uu dhaqangelin doono hay-adan la yiraahdo igaadi c ee igaad inay dhaqangelin doonto hadda kabacdi iyo interbiis hay-adan eh, een, eh, labadan marka inay qaabkan ugu wadi doonaan qorshaha ugu dambeeya la qaatay shirkani marka natiijada kasoo baxday waa kuwa hadeertan ay noo akhriyeen mas-uuliyiinta ga- david gavanaga iyo eh, aynoo akhriyeen halkan ka akhriyeen annagana aan halkan kasoo jeedinahayno guud ahaan marka waxaa la isla qaatay shirkani mid dhaqangal inuu noqdo qorshaan la wada qaatay in la dhaqangeliyo loo dhaadhiciyo meelahan ka nimaanay nin walba dal walbana kolley wixii gudihiis ku jira inuu is- iska maamulkeedu nidaamkiisu ku socdo annagana haana aan qaadano marka shirkani inaan shacabkeena u dhaadhicino ee qorshe la qaatay saxiixina waa sidii la sheegay waxaa wada saxiixay etoobiya kenya iyo soomaaliya ayaa heshiiskani wada gaaray waxaana markhaati ka ah goobjoog ka ah hay-adihii hadda halkan lagu tilmaamay ayaa goobjoog ka ah cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera